markaan arkay qodobka afartan iyo saddexaad ee dastuurka ee dowlad goboleedka galmudug ee tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay qodobka toddobaad ee xeer hoosaadka ee golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo asaguna tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jirta iyo dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin oo ay abaaro isdabajooga iyo biyola'aan runtii ay u baaba'ayaan shacabkeennii soomaaliyeed gaar ahaanna dowlad goboleedka galmudug markaan garwaaqsaday doorashooyinka ka socda dalka iyo iyo marxaladaha kala guurka ee dalka uu marayo ayaan waxaan soo saaray warqadda tan in golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo uu fasaxiisii caadiga ahaa soo dhammaaday lagu kordhinayo afartan iyo shan cisho oo fasax dheeri ah kana bilaabanaysa shanta bisha janawari labada kun iyo toddobayo tobanka kuna eg ilaa iyo labaatanka februari labada kun iyo toban iyo toddobada sidaa darteed waxaan rabay xibnaha sharafta leh ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug inaan ogeysiiyo oo aan u baahiyo in baahi badan iyo dhibaato badan loo qabo in maaragtay afartan iyo shan cisho lagu daro sidaa darteedna kabacdi uu noo furmi doono baarlamankeeni dowlad goboleedka galmudug markii ay noo dhammaato afartan iyo shan cisho